hay-adda fawo soomay ee magaalada garowe ku qabatay shirweyne looga hadlayay sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa gabdho ay horey u siisay tababar la xiriira xirfado kala duwan shirka waxaa ka qayb galay xubno ka socday hay-adda fawo soom mas-uuliyiin ka mid ah shirkadaha bixiya maalgelinta haween iyo madax kale sahro cali cismaan gudoomiyaha hay-adda fawo soom ayaa ka warbixisay muhiimadda shirkan maanta halkan waxaan u joognaa gabdhihii dhallinyarada ahaa ee soddonka ahaa ee baa qaatay tababarka english basic computer and administration ka qaatay garoowe ii ilaa iyo haddana qaadanaya koorsayaal kala gedisan oo ka waxaan halkan u joognaa waxa weeye madaxdii baa inta badan aad ka joogtaaniin u qaraymidda dhallinyaradaas in loo qaraymid dhallinyaradaas ay helaan meel ay ka soo galaan mujtamaca oo wanaagsan maadaama wakhtigooda ay geliyeen inay isdhisaan waxa ay bartaan oo wanaagooda ay ka shaqeeyaan maxamed saciid yuusuf oo ka socday shirkadda salaan bangi ayaa codsaday in gabdhaha la baro sida looga shaqeeyo bangiyada si ay u helaan shaqooyin tan kale ka salaan banki ahaan waxaan aad macalinka ugu maamulaha fishin iyo hay-adda fawsum aan ku darsan lahaa fildhiyadu way kala duwan yihiin marka annaga fildhiga hadda aan joogno oo bangiyada in bangiga ardada la baro bankinka qaybta bankinka la baro si ay ugu fududaato gabdhihii la tababarayay inay fursado ka helaan
shirkan ayaa door ka qaadanaya in gabdhaha loo abuuro shaqooyin si ay ugu shaqaystaan xirfadaha ay bartay hay-adda fawsom